waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan waa dhowahay waana idinka mahad celinayaa xiriirka aad ila soo xiriirkiin haddaan ku hormaro warbixinta gobolka gado gobolka gado waa gobolka siddeed iyo tobanka gobol ee soomaaliya ee xorta ah ugu weyn gobolka labaad oo ugu weyn weeye gobolka bari baa la sheegaa inuu ugu weyn yahay waa gobolka labaad gobolka keliya laba dowladood oo soomaaliya xinif la leho christian ah xuduud la leh waa gobolka keliya ee soomaaliya midda xorta ah soomaalida xorta ah laba webi ay marto markaa intaan kaga gudbo gobolka gado waxaa kusoo duulay xukuumadaha habadsin yaa oo ardi sababa ay saldhigga u tahay iyo xukuumadda hurakayaate ee ay nairobi saldhigga u tahay labaduba iyaga oo doonayo dadkooda inay qaybiyaan sidii ingiriiskii iyo talyaanigii uu u qaybiyey soomaaliya kuna salaynayo xuduudihii kun sagaal boqol iyo soddomeeyadii kun sagaal boqol iyo kontomeeyadii intii udhexaysay intaa markaa intaa kaga gudbo maamul beeleedyadii laga soo askumay ardisababa baakismaayo loo dhigay dowladda filla soomaaliya fadhida ee soomaaliyeed waxay kala macaamishaa gobolka gado koox hadday tahay gargaar hadday tahay saanad iyo amni iyo dhaqaale iyo hadday tahay waxa weeye xaqa bini aadamka uu u leeyahay qarannimada inuu ka helo uu adduunka ka helo waxay gacanta u galaan koox qawlaysato oo joogta kismaayo labada dowladood ee gobolka kala xirtay ee kala cayimatay jija ka baxa degmada balaxaawo oo gala degmada baar dheere wixii ka midig ah oo ah gobolka gada siddeetankiiba in boqolkiiba in ka badan toddobaatan waxaa loo fadereeyey dowladda kenya taas oo kula kacdo barakicin dil xabsi iyo duqmo joogto ah beled xaawoye ceelwaaq waa boqol iyo siddeetan iyo dhowr kilomitr ummadda soomaaliyeed oo ku nool wax gurmada iyo wax gargaaraho loo geeyo ma leh xuquuqdii ay lahaydna waxay ku dhacdaa jeebka darwiish iyo axmed madoobe meesha la yidhahaa baar dheere iyo ceelwaaq waa laba boqol iyo hayaay kilomitr ayaduna waa sidoo kale meelaha inagu aan joogno lagama ogolo gurmad iyo gargaar dhacdooyinka xanuunka badan ee soo maray waxaa ka mid ah aya aad baad umahadsan tahay cornel warbixintaada intaasi kadib dabcan sanad cusub ayaa la gudagalay laba kun iyo siddeed iyo tobanka maxaad nooga sheegi kartaa dhacdooyinka ugu xanuunka badan maadaama gobolka uu yahay gobol arrimaha bini-aadanimada ay ku badan yihiin ciidamada shisheeye oo gumaysi ahna ay joogaan
dhacdooyinka ugu xanuunka badan waxaa ka mid ah sanadkan bilowgiisii ama aakhirkii sanadka hore wax aan ka dhicin caalamka markii laga reebo falastiin baa ka dhacay gobolka gado bisha labiyo tobnaad aakhirkeeda taangiyaal cagaf cagafyo ah oo dhinaca badeelkii iyo cagafkii kale dhinacna tawreedkii iyo madaafiicdii iyo qoryihii saleefarka ah kale baa gobolka gado kusoo dujay kuwaas oo doonahayo gobolka gado gaar ahaan degmada beled xaawo saddex markii loo dhigay meel ka mid a inay goostaan waxaan codsi u dirsanay dowladda filla soomaaliya ka taliso oo aan isleenahay haddaynan ciidan iyo awood laga helin waxay leedahay cod iyo qalin sharci ah xukuumadda hadda ka jirto xasan cali khayre wasiiradii ay meesha u direen way xaqirta taas oo aan u arko aniga shaksiyan qof walbo nin aniga yidhi waa duniya la kala isadoo nala ogeysin ansa ilaa ah aakhirutabaan idibilkiisii mar haddii dowladdii soomaaliyeedna ay ka afgobaasatay oo nooc walba lahayd taa waa dhulboobka iyo duulaanka waxaa kaloo ka mid ahayd bishii koowaad oo sanadkan ciidanka wasaaradda arrimaha gudaha kenya ay leedahay baa soo duulaya degmada ceelwaaq rag ku laayo saraakiila iyo dad shacabah waxayna burburiyeen dhaqaale malaayiin dollar ah oo shacabka soomaaliyeed uu leeyahay shirkadda hormuud ana xawaalad u ahayd ana isgaarsiinayo isku maqlaan ahayd waxaa ka mid ahayd meesha la yidhaha caashacab oo deegaanka faafxadhun hoos tagto hooyo foolatay oo laga soo qaaday cusbitaal ay ugu dhowaatay mandheera ilaa mimbaay dhabo meel kale oo la geeya aysan jirin xuduudda markay maraysa kenyaankii waa diideen in la gudbiyo saddex habeyn bay waxay taagnayd xuduudda ceelwaaq soomaaliya iyo ceelwaaq kenya dhexdooda garbaharay bal ha loo celiyaa diyaarad ha laga soo saaro buraa markay maraysa isku dhimata toddoba habeen habeenkii toddobaad bay lix saaco habeennima isku dhimata iyadiiyo cunugeedii marka taasoo qisoo wada qubxigo katarisaanayo qaybahan sii qarshiye qaaraan mara saaray waxyaabahan ka xishoonahayo oo dad mas-uuliyiin sheeganayo gobolka ka soo joodo ay samaynayaan ama mas-uuliyiinta sare ee dawladda ee dalkaas masalaysiya xildhibaanadoodu aad moodid inay heshiis kula yihiin ummado kale ee ka jira gobolka gado laakiin iyadoo sidaad sheegtay xaalku uu yahay haddana mar walba waxaan maqalnaa markii dowladda ee wafdi ay u dirto sida hadda tan aad ka dhawaajisay oo beled xaawo oo kale waxay sheegaan in arrintu ay fiican tahay ee ciidamadan hadda gumaysiga aad ku sheegayso ay yihiin ciidamo nabad ilaalin ah ee shacabkii horumar uu ku tallaabsanayo weligiisba aanan arag see wax u jiraan marka
adeer cidda sheegto in gobolka gado ay horumar ka jirto ama ciidamada jooga ay amisom yihiin waa cid madiidinaa ardisaba iyo nairobi ma aha cid u shaqaysa ummadda soomaaliyeed waxaa taa daliilu ah warkii juxa intuu tegey degmada beledxaawa uu yidhi wax boroboleema kama jira gobolka gado ayada oo falastiin modiya shanta qaaradood meel ay ka dhaceen waxa beledxaawa ka dhacay falastiin modiya shanta qaaradood caalamka meel ay ka dhacday ma ay jirto waxaa weeye marka waa baryay sacaba laguma dilay waa dadka waxa ku hadlayo ama dawlad sare ka mid ha ahdeeno ama kooxda malaysiya beleedka ee kismaayo ay etoobiya shikaaya geysteen ayaga ay guulaystaan ha noqdeeno cid kasta oo shacabka iyaga xuquuqdiisa duutiiso waxaa weeye ma aha cid nasasho waana cid aan dadka dhibaatadiisa ka danqaynaya madiidinaya jecel inay guumaysiga xooga gudbiyaan baan dhihi karnaa dhinaca kale kenyaatigu gobolka gado waxay ka geystaan duqaymo waxaa jira xoolo fara badan oo la laayay geelaba ha u badnaado eh arrimahaas wax ma ka qorteen oo wax ma ka diiwaan geliseen
aadeer waxaan diiwaan gelinay boqolaal kun oo neef oo nool oo xayawaanka lagu dhaqmaa geela ugu muhiimsan yahay haddee soomaalida waxay ku dhaqantaa ugu qiimaha badan waa geela geel lo ari gaadiidka faradaha ah oo uu deerku ka midka yahay xayawaanaadka kale oo khayraadka dalka ah iyo boqolaal qof oo dawladda kaaya ay dishay waxaa jirto dhaqaalaha ummaddaasi ay leeyihiin oo shirkadaha xawaalaha iyo shirkadaha isgaarsiinta ah burburin lagu hayoo joogto ah oo haddii la rabo shirkaddan waa la deminayaa bimasalan hadda degmada ceelwaaq oo kale waxaa hoos tago deegaan intaas oo boqol oo kilomitr shan boqol lix boqol oo kilomitr isku celcelisa waxaa ku nool in ka badan saddex malyan oo qof sentarka ay leedahay laga daminayaa waxaa laga yaabaa siddeed maalmood sagaal maalmood laba toddoba dadka shacabka ah biilka loo soo dirayo dibad iyo gudaba looga soo diraya inaysan helin taasoo ay tahay nolosha bini aadamku in lagala diriro si ay u cabaaraan oy dalka uga dalkacaan oy meelo kale qaxooti u noqdaan waxay sahashaa arrintaas dadku inuu gaajo u dhinto dhaqaaluhuna su dhaco waxaa jirta dadka xufaadda ah oo garashada dheer oo ama dhaqanka ama siyaasiyiinta ama aqoon-yahanada ee ka soo jeeda gobolka gado waa qof la dilo oo dawladda kenya iyo dawladaha duulaanka ay dadka u shaqeeya qofay dilaan qofay masaafuriyaan iyo qof naftiisii kala carara weeye si aan dalka loo xorayn oo aan dadkaas noolal iyo dawladnimo iyo sharaf midna aynan u gaarin kooxdan kismaaye joogtana waa loo adeegsadaayo dee inta qofoo ay soo tarxiileen intay dileen baad ogtihiin waxaa kaloo jira kenya markaan kusoo noqdo dad ay ka qaadeen xuduudan oo malkaarey iyo u dhaxaysa diif oo ilaa boqol iyo toddobaatan iyo dhowr qof oo loo diiwaan gashan oo nacal aana meelo aadna ku haynin inay dhinteen iyo inay nool yihiin rag iyo dumarba leh una badan dad xoolo jir oo raacota ah ka baxay waa tahay iyadoo saa ay tahay waxaad la socotaa usbuucyo ka hor magaalada kismaayo waxaa tegay wadaadaha ictisaamka la yidhaahdo oo ay hogaaminayeen sheekh umal oo ka yimi dhanka iyo nairobi iyo sheekh bashiir axmed salaad oo ah ninka u fadwooda dowladda waxay sheegeen in jubbaland gaar ahaan maamulka axmed madoobe uu hogaamiyo uu yahay maamul horumarka bulshada ka shaqeeyey ayna tahay in lala shaqeeyo oo la taageero iyagoo weliba dhagax dhigay guryo waaweyn oo magaalada kismaayo ah inkastoo muran uu ka taagan yahay arrintaasi aad u aragtaa waxaan u arkaa sheekh bashiir anigu nimaan aqaana ma aha laakiin sheekh umal iyo qolada la fadwoota waxaan u aqaanaa culamaa u cadaa'if qolada culummada u fadwoota cadifadda qabiilkooda iyo jacaylkooda li'anna labada kun iyo siddeedda markii anaga kismaayo nalaka saaray iyadoo aan hal gaalaho kishtan aad joogin kismaayo oo kismaayo iyo geriley inta ka dhaxayso soddon iyo shan nin nalooga dilay saxaafaddu ka hadlo umalow wuxuu yidhi kooxdaasu gaalay qalbiga ka rimanayeen waxaana bannaan in la dilo gabdhahoodana la boojiyo wuu fadwooday way duuban tahaa ayagoo taangigii ardisabo oo christianka ahaa iyo taangigii nairobi oo christianka ay joogaan buu boosas dad soomaaliyeed oo masaakiina ay leeyihiin dhagax dhiga taa awgeed sheekhumal waxaan u arkaa diinta islaamka inuu u isticmaalay cabdifad waa culamaal cadaa'if baan odhan karaa isaga iyo wixii la noocaba uma arko muslimnimo wadaniyad iyo soomaalinimo midna uma arka nimanka meeshaa tegay laakiin qadiyadan booska isagu wuxuu yidhi aniga ayaa iska leh oo shan iyo toban sannadood ka hor ayaan iibsaday
yuu ka iibsada shan iyo toban sano ka hor dalka dawlad wax u qaybisana ma jirin dad walaalo isjecella kama jirin sidaa aawadeed nin cilmile iyo nin caqlile midna wuxuu sheega ma aha wax uu qaata ma aha shan iyo toban sano ka hor hadduu ka iibsadayna mooryaan qabiil buu ka iibsaday haddana mooryaan qabiil buu taageerayaa haddii uu hadda boodayna haddee waa sheekhu ii kalaa ka bayray waddadii loogu talagalay inay culummada islaamka ay qaado waxayta ceelwaanaagu inta joogtana waa markhaatiye ayadoo aan gaala joogin baa annaga dhiigganaga yuu daliishaday ayadoo ay gaala joogtana guryo bililaquu ka dhisayaa marka kaa intaasaan uga gudbayaa ma doonaya inay ku rabto waxaan dhihi karaa waa walaal xagsi awbireeyo oo marbo gabaldaha sidiisii meeshay qorraxdu ay ay ka marto ama mantacu ka mara maraan anigu u aqaanaa ninkaa waayahay dhinaca kale marka aad fiiriso gobolka gado iyo guud ahaanba gobolladan hadda aad ku sugan tihiin qaybo ka mid ah ee jubbaland warbaahintu aad bay u maran habaabisaa gaar ahaan kuwa reer galbeedka oo kale xooggana ma saaraan dhacdooyinka xagga bini'aadanimada ah halkaaad arkayso dhacdooyinka kenya inay xoogga saaraan oo ay buunbuuniyaan oo maanta haddii gabar kenyaati ah la dhaawaco laba maalmood ayay qaadaa dhigaan oo ay ka hadlaan maxaa marka keenay in ay ka hadli waayaan qadiyadda gobolka gedo weliba dhanka kale marka aan tilmaanno v o e da oo kale weriye kuma lahan magaalada kismaayo weriyaha uga hadla u qaabilsan nairobi ayuu joogaa oo gobolkaas waxay ula tacaamushaa sida gobol ka tirsan waddanka kenya oo kale maxaad ka odhanaysaa arrimahaas
aad baa umahadsantihiin waa macruuf weeye taas dadka muslimiinta ee reer galbeedku ay rabaan inay duleeyaan waxay u soo diraan dad canaasiir oo la deris oo kristana sida falastiin ka jirto sida ka jirto meesha la yidhaaho jajinya iyo meelo badan oo muslimiintu ay degan yihiin hal gaalahoo yuhuudi ah markii waddanka falastiin waxa ugu yeelo waa la buunbuuniyaa maankum muslimiinana lagama hadlo taa cagsigeeda saxaafadda horta a looma ogolo iyadoo baga dhexe dal horumarayo tadawuray u yahay in ay waxa hadda ay xaq u leeyihiin lasoo tebiyo tanna ayaday la miisaaltahay marka waa wax caalamka ka jiro qofkii garasho lena uu garan karayo damaaciga fogaantiisa iyo danaha laga leeyahay mujtamaca halkaa degan sidaa la raba in loo dulaysto waa tahay dhanka ciidanka markaanu eegno halkeed hadda ka joogtaan ka qayb ahaan gobolka gedo
gobolka gedo ciidamada galabka sido toddobada degme ee gobolka gedo toddobadu ayaga gacanta ku hayo ha jireeno lagadu hagaagay wadiyay heegankii calanka gumaysiga rag hoos joogaya hiif ayaa jiray shaksiyaad waxa weeye ducufa ah oo u adeega kooxda idinkaoo kismaayo joogto ama jawaasiisi afhayeena u ah ciidamada damaaciga fog ee dalka kusoo duulay ha jireeno laakiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee wadaniga ah waxa uu gacanta ku hayaa toddobada degmo oo gobolka gado laakiin aan isleeyahay xiriirka kore baa waxa weeye iyo siyaasadda kor in laga soo dhisay dhimanta aan isleeyahay waxaa la leeyahay magaalada kismaayo waxaa ka furmaya shir amniga looga hadlayo wax kaalin ah oo aad ku leedihiin alaate wax kaalin oo aan ku leenahay sida shacabka reer gedo xuquuqda ay leeyihiin darwiish iyo axmed madoobe loogaga dhiiba muqdisho hadday tahay amni hadday tahay hub hadday tahay daawo hadday tahay saanad hadday tahay gargaar lacagihii gabdhaha soomaaliyeed oo barafka waxa weeye ku dhimanaya ay dibadaha ka soo ururiyeen oo abaaraho jaaliyaduhu ay isku direen sida ay jeebka darwish ugu dhaceen baa amniguna jeebkooda ugu dhacdaa in badan baanan ka dacwoonay cid hadda naga hoos qaado oo arrintaas waxa weeye garatana ma aanan arag oo waxaad moodaa si inay u afduuban tahay talada sidaa aawadeed wax doora kuma lihin haddaan kula kaftamo siyaasiyiinta qaar waxay idinku tilmaamaan inaad tihiin maliibaanayaasha lagu liibaano oo waxaan la socday dagaal hadda ka hor ka dhacay buula guduud oo al-shabaab ay ku qaadeen ciidamadii halkaasi ku sugnaa in ka qayb ahaan idinka aad ahaydeen oo la idinsoo xulay oo meesha la idinku qiyaanay kadibna ma aragtay halkii ciidankii lagu baabi'iyey oo waxaad aragtay ay ka dhaceen marka hadda ma laga yaabaa shirka amniga natiijooyinka ka soo baxa dhaqdhaqaaqyo noocaas ah in ciidamada loo adeegsado gaar ahaan qaybtiina furimaha ugu halista badan annagu waxaan nahay liibaanayaasha liibaane ma nihin ma liibaanayaasha lagu liibaano sababtooy tahay waxaan nahay dhulka nimanka leh in qofku waa bini aadama waa la khaldi karaa oo mid jinsiga asaa oga eg ciidana inuu la leeyahay sheeganaya khaldi karo waxaan nahay kuwa muraalkooda iyo hiyigooda uu aada u sarreeya saacadda saacadda ka dambayso damaaciga iyo dhagaraha ay dhigeenna aad bay u dheer yihiin hana la soo gacansiiya ciidda iyo calanka baluuga ahna lala difaaco waa tahay aadanow gebagabada ayaan ku dhownahay marka la hadlayana waad la socotaa alla wuxuu leeyahay idaa qultum facdiluu haddii aad hadlaysaan cadaalad u hadla marka la qiimeeyo xaaladda gobollada gado iyo jubbooyinka iyo waxa ka jira iyo ciidamadan shisheeye kenyaatiga iyo etoobiyaanka iyo dadkan masaakiinta ee lagu tumanayo iyo dad dabcan hadla ayaa jira oo adiga aad ka mid tahay oo dhinacyo kale ay ka mid yihiin dhinacba dhinac kale ayuu ku eedeynayaa inuu madiidin yahay oo shisheeye uu soo kaashaday haddaba marka cadaaladda laga abbaaro ma la dhihi karayaa labada dhinac ee is eedeynaya dhankiinna iyo dhanka axmed madoobeba nin walba waxa uu u tartamayaa sidii etoobiya iyo kenya ugu shaqayn lahaa ilaan adinkiina etoobiyaanki aad eedeynaysaan waadna hoos joogtaan oo ciidamadiinii waad la joogtaan oo waad la quraacataan waad la qadaysaan axmed madoobena waa sidaas oo kale marka aniga ha la igu shaqaysto aniga ayaa xamaali fiican iyo aniga ayaa xamaali fiican ma loo arkaa
aad baan oga mahad celinayaa qofka soomaaligana fikirkiisa xor buu yahay maya looma arko markaan hadda axmed madoobe ka soo qaaday axmed madoobe isagoo allahu agmarloo diinta ilaahay ka been sheegayo buu labada kun iyo lixdii kismaayo nagu soo weeraro jahaad sheegayo waxaa weeye kismaayo naga qabsaday xuduudaha nimid waad garanaysaan dagaalkii iidaale iyo ka dhacay meesha la yidhaahaa batuuma siduu allahu akbaru lahaana isaga oo kenya iyo wato waxa weeye qoladii ayaga ahayd buu dib u yimid laakiin isagu waa lagu dhex darsaday baan yidhahdaa etoobiya wadatay waa lagu dhex darsaday aan idhaahdo aan idhaahdo waxaa labada wejilo intelligensiga christianka u ah islaamkana ka been sheegayaan raba inaan tilmaamo annagu gaalada in ay dalna leedahay dalkanagana aan leenahay haddii nabadgelyo laga helo iyo darisnimo la helo haddii la waayana xumaanta ay samaynaysa la tilmaamaan anigu aaminsanaha aniga iyo tiimkayga ma doonayo in ayada loo adeego ma doonayo inay nagu adeegato laakiin dadka ay firsatay oo marna diin baan wax ku difaacaynaan marna ayada ku hoos jiro oo hadba dhinac u rogmo oo tirtiroolayaasha ay tilmaantaasi khusaysaa aniga ima khusayso waayahay waa ugu dambayntii kolley ummadda soomaaliyeed wixii xunna way garanayaan wixiisanna way garanayaan dabcan waan kaaga mahad celinaynaa wakhtigaaga iyo tafaasiisha aad naga siisay waaqaca dhabta ah ee jira soomaaliya cudurka ugu daran ee maanta haystaahi aadanow waa ciidamo shisheeye oo soo duulay oo dana gaara leh markii aad webseedyadooda gasho markii aad eegto ajendayaashooda iyo istaraatiijiyadooda waa howl u gaar ah oo iyagu ay wataan soomaaliduna waxay tidhaahdaa gacmo daahir ah ayaa wax daahiriya ama gacmo nadiifa ayaa wax nadiifiya haddaba dadka hadda ka hadlaya xaaladda waddanka haddii ay doonayaan in soomaali dhibaatada ay ka baxdo sow ma habboonaan lahayn inay iyagu isdaahiriyaan marka hore shisheeyaha ay iska hufaan safkiisa ay ka baxaan taasoo xitaa diin ahaan ma aragtay culummadu ay ka hadasho sow ma fiicnaan lahayn in shisheeyaha horta marka hore laga haro dhinac walbaba aad baad u mahadsantaha waxaa weeye markii ceelaliya heshiisaan maal biyo caddaabay soomaalida ku mahmahdaa waxaan leeyahay wixii dembi ah oo aan geysaday oo ama ummaddaas soomaalida shacabkaa loo geystay ama ilaahay nagu waajib yeelay inaanu caabudno dariiqadiisa looga leexday inta nool intay ka istigfaarata annaga soomaalida oo walaalaha aan wada hadalno suuqa ajnabiguna halkaasuu ku xirmaya aniga baaqa aan joodinayaa kaas laakiin ajnebiga aadanu si kastoo loo dadaalo waxa uu isticmaalaa siyaasad intaas oo qarni soo jirtay haddii adiga aad ka harto faarax uu ka haro jaamac uu ka haro qof kale ayuu wataa wuxuuna sheegayaa mar walba in soomaali ay wadato hal qof keliya xitaa haddii uu wato wuxuu isagu sheeganayaa soomaali baa i wadata nabaddiina ayaa ka shaqaynaya wadaad baa ka soo horeeya odhanaya shisheeyuhu nabad bay noo ilaalinayaan mid kale oo jaamacadahooda ka soo baxay baa ka soo horeeya odhanaya laamiye ayaa naloo dhisayaa marka miyaanay habboonayn in sida hadda loo fekerayo si ka fog loo fekero
maansooratigaan ka hadlaynaa iyo marxaladda hadda taagan dunida marba waa marxalad hadda waxay leeyihiin waxaan la diriraynaa argagixiso ayagaa argagixiso oo shacabkii soomaaliyeed argagixinayo oo dhibaataynayo dhinaca kale markaan ka eegno hadda sitimaankan maraykanka nin baa dadlaayey ninkaa waa christian waxaa leeyahay maskaxdaa looga jedaa sitimaanada ka horreeyana qof muslim ah qof mindi ola baxay waa argagixiso waa magacyada ay gaaladu samaynayso taa markaan intaa kaga gudbo markii hadda annaga laga hadlayo annagu hadda waxaan nahay daddaani dulankii farada badnaa xayawaanka adeerka sida soomaalidu ay ku dhaqantay sida geel oo kale awrku markuu dhallinyarada iyadoo la raro wuu buubaa wuu tuntaa dadkuu burburiyaa kabacdina hayiin buu noqdaa hankii la saarto iyo ciddii hilayga saaratayba waa ku nabad galaan annagu marka waa burburno waa garbabeelnaya in caqliga shaqeeyo taa waxaa ku dhumaya suuqa haddan haystay ardi sababa iyo nairobi xarfaha ka yeerinayo laad fadwooda iyo mid meel taagana hadda wakrkoodu ma gadnayo wakti dadku bislaaday baan ku jirnaa waxaan marka ku celinayaa baagaygii ahaa ilaahigii nagu waajibyeelay inaan caabudno aan u noqono ummadda innadana hadday caana daataan waa la daba qabtaayo lama tuura doobi caana daatay dabadoodaa la qabtaayo aan hambadeeda daba qabanno waayahay aad baad u mahadsan tahay corneyl aadan rufle adinkaa mudadeer waa idin salaamaya